kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aannu ku soo qaadanayno duruufaha adag ee dumarka soomaaliyeed ee saboolka ah ka haysta in ay maareeyaan caadada dhowrkii toddobaadba mar ku dhacda dumarka caadada ku dhacda dumarka waa mid gabar kasta oo qaangaar ah oo caafimaad qabta ku dhacda ugu yaraan bishiiba hal mar qofka dumarka ah ayaa marka ay ku dhacdo caadada waxa ay u baahan tahay inay hesho suufka loogu talagalay xakamaynta dhiigga ee saacadaha dheerna xajin kara hase ahaatee dumarka saboolka ah ma helaan suufkaasi oo waxaa xitaa ku adag inay helaan maryo ay iyagu farsamaysteen suurtagal uma aha qofta dumarka ah ee caadada qabta ee labadaa midkood weyda inay qabsato howl maalmeedkeeda caadiga ah sida inay iskuul aaddo suuqa ka soo adeegato iyo xitaa inay gurigeeda si nafisa ku joogto waxaa haddaba barnaamijka toddobaadkan marti iigu ah miski nuur cabdulaahi oo qortay buug ku qoran afka ingiriisiga oo magaciisa la yidhaahda reseed oo macnihiisu yahay beddel iyo maryan cabdulle xasan oo ah gabar u dhaqdhaqaaqda dumarka oo deggan magaalada beledweyne waxay labaduba barnaamijkan uga sheekaynayaan qisooyin xanuun leh oo ay goobjoog u noqdeen oo qabsaday gabdho aasaagooda ah miska ayaan ugu horreyn weydiiyey waxa ku dhaliyey qorista buuggan ay ugu magac dartay beddel iyo waxa uu guud ahaan ka hadlayo waxaa igu dheeliyey in badan nin waxaan ka imaada dhinaca waqooyi bari khaasatan mandheera marka waxaa jiri jirtay markii aan yaraayo meeshan aan kusoo barbaaray gabdhaha dhalinyarta dadka weyn dhib ay maraan ayaa jirta mar badanna waxaan arki jiray gabdhahan isku kalaas nahnay oon imaadeynin iskuol maxaa yeelay yacni dhibka caadada gabdhaha soo maraya in lama saacideynayo qof u hadlaa oo oo big for themna ma qabaan marka challengekaas dhan ayaan kusoo dhex koray marka waxaan dhahay bal aan bedela sida aan aanba si aan si ka yeelaan u bedela yacni dhibkan ay gabdhaha marayaan iyo societyga dhan sidii aan ku bedeli karaa bal aan aan aan ka bilaabo bal buugasha sida ay sheegaysa miski waxa ay ku dhex kortay jawi ay dumarku ku dhiban yihiin laga soo bilaabo marka ay qaangaarka noqdaan ilaa iyo marka ay guraan waxa aan mar kale weydiiyey waxa ay jeclaan lahayd in ay beddesho ee qorista buuggeedanna keentay gabdhaha in badan priority priority lama siiyo dhinaca educationkooda markan waxaan rabi yacni gabirta markay iskuol aada dhibka dumarkay maraan in badan waxaa jirta yani markay caadada qabaan iskuol ma aadaan marka dhibkan ayaa u keena inay iska dhaafaan iskuol yani way ka baxayaan iskuol marka qof ufi qof fiirinahaya oo u hadlaa ma lahan marka anigio dhibka arki inan ku fiirsado gabdhahan waa laga fiican yahay marka waxaan nahay bal aan bedela gabdhahan societygan ka dhashtay aan usoo celiyay yacni si fiican sida ay ku helaan alaab alaabahan dumarka ay rabaan ay iskuolkooda ugu noqdaan sidii wiilisha camal ay iskuol u akrisadaan ay u dhamaysadaan masaacado ma helaan maraha qaar dhinaca waqooyi beri horta bal aan aan iyo dhinaca turkana kenya haddii laga hadlo waxaa jirta meelo qaar oo gabdhaha hataa materialkan la isticmaali lahay ma lahan waxay isticmaalayaan yacni ba baalash doorada ayaa iska isticmaalayaan maraha qaar adig wax oo oo oo ka oyni ayaad arki markaad aragtid gabdhahan waxay isticmaalayaan mar mar badan yacni mala arka dhibkan yani gabirta miisla ma hadli karta ma dhihi karta dhibkan ayaan qabnaa lakin dad haddii aadba cilmiga lehda inaad societyga dhan u sheegto waa fiican tahay maryamo cabdulle xasan waxa ay miska la qabtaa dhibaatada dumarka saboolka ah ee soomaaliyeed ka haysata helista suufka dhiigga xajiya taasoo keenta inay iskuullada aadi waayaan muddada ay caadada qabaan anigaas kula hadlayo waxaan goobjoog u ahaay two thousand elevenkii maraan secondaryga ku jiray gabar kamida asxaabtayda oo kursiga igula fadhiisay saddex gabdhoodaan ku fadhinay kursiga xiisada markii igu horeysay waan qaadanay xiisadii labaad ayaa markii macalinka uu soo galay laakiinse uu dib uga baxay qolkii ay jag isiisa iyadoo igu baaqaysa jilibka waxaa yidhi maxaa kugu dhacay waxay ii sheegtay in maxay ta u yimiday dhiiga caadada ama xaydkao kale saan baa jirtay tiri markaas waxaan wadanay bariis aada ogtahay iskuulaadka waxaa loo qaataa dhar u gooni ah oo ka samaysan oo liisho ah waxay tiri saan baa jirto jalbaabkayga baan ka baqayahay tira inuu wax iga gaaraan kursigii horena waan fadhinaa ardadii hortooda waxba kuma fiirfiiri kara maxaa xal ah saddexaan ku fadhinay gabadha kale lamaysan wadaagin aniga way ila wadaagtay waxaan ka weri wax kaloon samayno ma garanaya laakiin buugayga waxaan kaaga jarayaa ama kaaga ayaan kaaga jarayaa xaanshida markaan xaanshida kaaga jaro bal istimcaal ilan horaa fadhisaa macalinkiina sooma gelin weli qofna nagama sii horeysa innagaa dadka ugu horeyna ano geeskan kaa jiraahe markii la fadhiisanayana waa aragtay iskuulka layna waxa fadhiista wiilasha layna waxa fadhiista gabdhaha marka inaan horay wax yar u sikaday ayaan waxa sameeyay qof u sheekeynaya camal intaan gacanta saartay miiskii naga horreeyay buugaagta noo saarnaayeen ayaan waxaa riya emilka shaqayso warqadihii aan u jaray adugu way istimcaashay waxaan ihi siaysan usii badanna hortag ay noogu noqoto bal sii gasho way gashatay marka duruufta haysata ayaa ku riixaysa in xaashi laga jaray buug ay maryan iyo saaxiibteed u adeegsadaan in ay dhiig ku xakameeyaan hase ahaatee taas marna ma caawin wixii intaa xigay ayaan mar kale weydiiyey afartan daqiiqo kadib xiisadii markii laga baxayo waxay tiri annaga dadka waan u dambaynaynaa maryan maantana ila joog markii hore xiisada markii laga bixi jirayna annaga waan u horumari jirnay dadka maadaama horey aan fadhino hortaan u bixi jirna ardada waan sugnay ardada way nagu soo noqdeen gaar ahaan qaybka midaga dhihi wiilashii maxaa jira maryan iyo saaxiibadee tiblaayo waxaa idinku dhacay maanta anu marka waxaa ihi magaaladan ka rabaa adeeg yani suuqaan rabaa inaan aado baayina inay hore iisoo raacdaan rabaa marka qofkaan ku sugayaa meeshaan intaan banaanka u bixi lahaayaan ku dhax saas miya haa okay waa naga tageenay fasalka marka arday kalaa soo gelayso oo banaanka joogo oo oo la xaadirinaayo ayagii marka way soo dhow yihiin inagiina meeshiiaan joognaa xal marka gabadhiina way iga doonaysaa jalbaabkii wuu ka halaabay waa culays muggiisa leh marka gabar ardaya oo fasalka dhex fadhida ay la kulanto duruufta adag ay maryan sharaxayso hase ahaatee duruufahaasi isku si uma soo wajahdo dumarka gabadha heli karta ee aan saboolka ahayn waxaa laga yaabaa inay boorsada ku sidato oo ay markiiba la aado qol ay ku soo bedelato laakiin kuwa saboolka ah taas suurtagal uma aha maryan ayaan mar kale weydiiyey sida ay uga gudbeen caqabadaasi culus ee fasalka dhexdiisa ku qabsatay saaxiibadeed taleefonaan haystay gabar ardadii baxay kamid a waxaan ku dhahay wada xanuunayay biyaan caba iisoo gad walaale adigoo mahadsan fasalkii ana ku jiraa dib igu soo noqon biyihii way iisoo iibisay waa ii keentay marka ii keentay waxaan ku dhahay waa mahadsan tahay magaaladan aadi rabaaye inta biyaha igu degayaan halkaanaan fadhinayaaye iska bax waan joogay isla markii marka waxaa sameeyey anigoo maxay ahaatay jalbaabkeedii yaa intii ka halaawday ee wax ka gaareen yaan inka laalaabay yaan gacanta ku qabtay markaasaan isgarab kacnay sidii laba qofoodoo wax isku sheegayso kale meel luuqahaa jirta marka uu gabdhihii markay bareegii waxa soo gataan ay la gelgeli jireen xaggiyaan ku leexday waxaan ku yiri saa magaalada kuma mari karne biyahanan kaaga meerayaay halkaan gal meeshiiya gashay biyihiiaan halkii ugu meeray deetana saasaan ku baxnay miskii ayaan dhinaceeda weydiiyey dhacdooyinka ay la kulantay ee qabsada gabdhaha ardayda ah iyo xilliyada ay caqabada ugu weyn kala kulmaan dhiigga caadada ee ku dhaca dumarka kabayaal bal waxay qabtaa national exam examka ugu dambeeyey oy bug isku iskuolka hoose ama kan kore ku qalin jibin lahayd marka caadada iyo dhibkan dumarka marayin daraaddeed ayay ugu baaqan imtixaanka way ka bixi kalaaska wax ay yaani isku hagaajisa ayay doonan dhibkaas camal ayaa jira maryan ayaa dhinaca kale sheegaysaa in suufka loo adeegsado dhiigga caadada laga heli karo dukaamada qaar ee ku yaalla xaafadaha hase ahaatee dumarka saboolka ahi ay ku adag tahay in ay haweystaan qaarkoodna aanay aqoonba u lahayn xitaa sida uu eg yahay unisa hadda caadiga farmashiyaasha iyo meelaha kale lagu gado laba doolar iyo bar camal ay joogtaa labadii doolar iyo bar kiinaysan haysanaa laga yaabaa gabdhaha qaar qaar waxaa jira istimcaalo maryooyin tusaale ahaan maroo kale inay istimcaalaan hadda tan kula hadlaya hadda gabardaan la sheekaysta ayagoo aada u mudweysan oo faruurteeda si itaal hadaa aragta ayaadii sida nuus kalaa aan la sheekaysta sida ahaan marka toban iyo adiga afar meelaha toban iyo saddexay jirtay waa wareysa maxaa kugu dhacay maxaa kaa qaldan waxaa tiri macnaha xilliga caadadan jooga waa ku jiradaa tiri waan ku xanuustaa xilli xunay nagula soo aada maxay ahaatay meeshaana jooga awal baristimool iyo cirbad way ii sheegtay magaceeda cirbadaas baan isticmaali jirin haddana barakacaaliyaha meeshaana la joogaan jirin waxay igu tiri marka baatiga dhammaaday yaan waan isticmaalaa intaan jeejaro yaa xijaabka masarkiisa xijaabka la xiranaya dadka yaroo masarka madaxa la saaranaya intaan kasii kormariyo si uusan lagu soo bixin waan istimcaalaa mar waxaa ihi shaygaa istimcaalaysid ma iska dhaqdaa marka oo maxay ahaatee isaga nadiif oo dhaqan maa xirata walahi waxay tiri maya haddaa isaga meeshaan ka helo yaan kasoo qaata deetana saasaan ku istimcaala meelahay ka soo qaadataa maryaha meelaha dhamaaday meelaha tuuran ha maryaha dhamaaday meelaha yaala diriskaha kalo baati ka dhamaanaya way iska tuurayaan markaasoo kale ama geed bay saaranayaan ama garbi bay iska saarayaan qofkaa meeshii kasoo qaadanaya laga yaaba iyada guriga inuu qashay dhamaalo la jeejeexi karo la isticmaali karo inuusan oolinba way soo qaadanaysaa markaa isagoo wasaqo maxay ahatee bakteriyada iyo wixii ku dhaceynay iska soo qaadanay hoosta u istimcaali marka waa dhibaato kale iyadana marka walaahi dariifo adag ayaa iyaa haysta gabdhaha
intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aannu ku soo qaadannay duruufaha adag ee dumarka soomaaliyeed ee saboolka ahi ka haysta inay helaan agab ay ku maareeyaan dhiigga caadada ah ee dhowrkii toddobaadba ku dhaca mar dumarka dhegaystayaal haddii ay jiraan mawduucyo aad jeclaan lahayd inaad ku dhegaysato barnaamijkan nagala soo xiriir iimailkeenna oo ah somali at v o a news dot com intaan markala kulmaynana waxaan dhammaantir idinkaga tegayaa nabadgelyo